bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
in ka badan soddon iyo shan kun oo arday ah oo maanta u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya mas-uul ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed oo la dilay
magaalada baxdo oo ay shalay ku geeriyoodeen ku dhowaad afartan ruux kadib dagaallo ka dhacay oo maanta looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga
madaxa bangiga adduunka oo ballanqaad hor leh u sameeyey dowladda soomaaliya
madaxa dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor oo sheegay in dagaalkii baxdo al-shabaab looga dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ajaanib ahaa sidau hadalku dhigay iyo ciidamada israa'iil oo duqeym dhanka cirka ah ka fuliyey marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wacan oo wanaagsan waa maalinimo sabti ah taariikhduna ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha juun sannadah laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga duur ayay ahaayeen markana kusoo dhowaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
in ka badan shan iyo soddon kun oo arday soomaaliya ayaa maanta u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka iyadoo uu daaha ka rogay ra-iisul wasaaraha xafiiska kasii baxaya maxamed xuseen rooble cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha xafiiska banaynaya maxamed xuseen rooble ayaa daah furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo maanta si rasmi a uga bilaabmay gobolada dalka imtixaankan ay u fadhiisteen arday tiradoodu gaarayso soddon iyo shan kun oo arday ayuu ra-iisul wasaaruhu ka dahfuray muqdisho waxa uuna ardayda imtixaanka gelaysa bahda waxbarashada iyo cid kasta oo imtixaanka gacanta ku haysa kula dardaarmay in ay u hoggaansamaan shuruucda imtixaanka oo wakhti badan la geliyey
runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daah furo imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare sana dugsiyeedkii labada kun koiy labaatan labaiy labaatan insha allah ardayda soomaaliyeed ee fasalka afaraad gobolka gobol kasta ay joogaan ee soomaaliya waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo waalidkii kusoo tacab iyo tiirbeerayna waxaan leeyahay insha allah guul ayaan u rajaynayaa carruurtiinii aad kusoo tacab iyo tiirbeesheen ilaahay subxaana wa tacaalana ha u fududeeyo dhammaan waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiinna na aad hore u marisaan insha allah dalkaana aad wax u tartaan waalidka idinku soo tacab iyo tiirbeelayna aad ka warhaysaan waxaan leeyahay macallimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay usoo duceeya ardayda soomaaliyeed ee xilliga sanadkan labada kun iyo ko labaatan labada kun labaiy labaatanka sano dugsiyeedkii afaraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furay imtixaankii horey ha loo socdo insha allah guul ayaa idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi carab ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa guud ahaan dalka wasaaraha mudane maxamed xuseen roble wasiir dowlaha wasaaradda xildhibaan cabdi xaaji liibaan dhabanacad kusimaha agaasimaha macallimiinta meediyaha ciidanka amniga booliska dhammaantiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan ra-iisul wasaare maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan imtixaankii fasalka afraad oo ay ka qaybgelayaan soddon iyo shan kun oo arday oo afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir aa noo daahfurto iyadoo sida warbixinta lagu bixiyey magaalada muqdisho ardayda ugu badan ay ku gelayso ilaa shan labaatan kun oo arday ah waxaana aada iyo aad aan ugu mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka waalidiintii ilmaha kusoo tacab soo tacbay oo usoo diyaariyey inay maanta itixaanka fadhiistaan ardayda soo diyaar garowday ciidamada booliska oo iyagane sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan dadkaas o dhan waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul
intaanan ka bixin wararka imtixaanaadka magaalada baxdo oo ay shalay ku geeriyoodeen ku dhowaad afartan ruux ayaa maanta ardayda halkaasi ku sugan u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga ama dugsiyada sare ee dalka cali aadan axmed ayaa warkan sii dhammaystiraya xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in maanta imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka lagu gelayo deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud oo shalay ka dhacay dagaal khasaaro badan dhaliyey wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda cabdiraxmaan maxamed jaabiri ayaa sheegay in imtixaanka shahaadiga ay u fariisteen ardayda dugsiga sare ee deegaanka baxdo cabdiraxmaan jaabiri ayaa dhanka kale ammaanka deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud sheegay inuu yahay mid wanaagsan laguna gelayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka
wasaaradda waxbarashada mudane cabdulahi carab xildhibaan keena sharafta dhaban cad ee agaasimaha kusimaha agaasimaha guud saraakiisha ciidamada qalabka sida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee dhammaan ee waxaan rabnaa intuu agaasimaha kusimaha agaasimaha sheegay ee keliya waxaan ku darayaa saraakiisha amniga meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan sidoo kale ee goobihii shalay ay wax ka dhaceenna waxaan ugu baa waxaan waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed in saaka amni ay tahay baxdo imtixaankana lagu galaayo dhammaan goobihii aan ugu talagalnayna waxbarashada inay wada gaa- ee, inay gaareen saakana imtixaanka uu wada bilowday
dagaal khasaare badan dhaliyey ayaa shalay deegaanka baxdo ee gobolka galguduud ka dhacay kaasi oo dhex maray maleeshiyaad hubeysan oo deegaanka ah iyo al-shabaab waxaana dagaalkaasi shabaab looga dilay in ka badan soddon xubnood halka dhanka maleeshiyaadka deegaanka markaasi la dilay tobaneeyo xaaladda ma xaaladda ee markaasi ammaan ama amniga ayaa maanta ah mid degan
mahadsanid dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor ayaa sheegay in dagaalkii shalay baxdo ka dhacay lagu dilay xubno ajnebi ah oo ka barbar dagaalamaya shabaab sida uu hadalka u dhigay waryaheenna ilhaan cumar ayaa faahfaahinaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud kaasi oo dhex maray maleeshiyaad deegaanka ah oo is-abaabulay iyo al-shabaab madaxweyne qoorqoor ayaa bogaadiyey maamulka iyo shacabka iyo culummada degmada baxdo ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa qalabka sida sida geesinimada leh oo isaga difaaceen weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen degmada baxdo war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne qoorqoor ayuu ku sheegay in dagaalkii shalay lagu dilay toddobaatan dagaalame oo ka mid ahaa al-shabaab ayna saddex ka mid ah yihiin ajaanib lagu qabsaday hub iyo saanad fara badan iyo gaari ay ku diyaariyeen walxaha qarxa oo lala damacsanaa in in lagu waxyeeleeyo shacabka baxdo galmudug waxa ay xaqiijinaysaa in weerar kadib ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa qalabka sida ay ka howlgaleen deegaanada hoostaga degmada baxdo oo ay ku baacsadeen kooxda kooxdii weerarka soo qaaday ayuu yiri war-saxaafadeedka axmed qoorqoor ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug ayaa wuxuu eebo uga baryey inuu caafimaad deg deg ah siiyo intii ku dhaawacantay jannadii firdowsana ka waraabiyo intii ku dhimatay dagaalka ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud khasaaro fara badan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkii ka dhacay baxdo waxaana la sheegay in al-shabaab oo weerar markii hore soo qaaday laga dilay in ka badan soddon dagaalame halka maleeshiyaadka baxdo laga dilay dad gaaraya toban ruux iyo labaatameeyo dhaawac ah
madaxa baanka dunidana waxa uu ballanqaad horle u sameeyey dowladda federaalka soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayaga xasan ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani-aadinimada iyo gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa magaalada waxa uu si toos ah ugula qaatay kulan dhankaasi iyo madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya u fadhiya madaxa bangiga adduunka iyo xubno la socda ayaa warbixin dheer waxa ay ka siiyeen xaaladaha ka jira gudaha dalkeenna soomaaliya maadaama iminka abaaro ila dala dhacayaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan goboladiisu ergeyga sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in soomaaliya iminkay u baahan tahay in la soo gaarsiiyo mashaariico ku aadan in abaaraha loogu hortago maadaama geyga soomaaliyeed iminka xaaladiisa ay aada u xun tahay abaaraha abaaraha maadaama ay yihiin wax aad u xun sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gacan weyn laga siiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolada dalka ku sugan abaarahan markaasiina daala dhacaya xubnaha bangiga adduunka ayaa waxay si fiican ugu dhegaysteen maadaama ergeyga uu si toos ah markaasi ugu warbixiyey xogta iyo macluumaadka arrintaasi tilmaamaysa waxaa intaasi kadib laga dooday siyaabaha bangiga adduunka u taageeri karo xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kaleba sidii washaqayn xooggan ay ugu samayn lahaayeen bangiga adduunka soomaaliya sanadihii aan soo macsalaamin labada kun iyo kow iyo labaatan ilaa iyo labaatan abaar aada u xooggan ayaa ka jiray iyadoona walow taasi ilaa iyo iminkaba aan xal waadha loo helin
koox ku hubeysnaa bastoolado ayaa waxa ay saaka xaafad ka mida degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku dileen kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka shabeellaha hoose u qaabilsanay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dad la hadlay dalsan waxay u sheegeen in rag dhallinyaro ah oo watay bastoolado ay toogasho ku dileen cali shanlow cali oo ahaa kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada xilli uu marayay xaafadda xaawataako ee degmada afgooye rasaasta markii ay la dhaceen kadib waxaa la sheegay in dableydu ay ka baxsadeen goobta waxaana ciidamada booliiska degmada afgooye oo goobta gaaray ay baaritaano ka sameeyeen xaafadda xaawataako iyo sidoo kale hareeraheeda
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ciidamada israa'el ama yuhuudda ayaa waxay duqeymo dhanka cerka ah ay ka fuliyeen marinka khaza halkaasoo khasaare uu kasoo gaaray dad shacab ah warbaahinta kasoo baxda gudaha wadanka falastiin ayaa waxa ay sheegtay in weerarada kala duwan iyo duqeymaha ay marinka khaza ka geysteen ciidamada yuhuudda ay ku dhaceen dhulbeereed ku yaala marinka khaza ciidamada militariga israa'el ayaana waxay bartilmaameysadeen xarumo ay lahaayeen ururka xamaas sida ay ku sheegeen hadalka soo baxay arrintan waxay jawaab u ahayd weeraro kala duwan ee ururka xamaas ay la bartilmaameysadeen ciidamada militariga ah ee wadanka israa'el ayaa lagu yiri sidoo kale ilaa iyo hadda ma jirto wax khasaare ah oo ma faahfaahin dheeraada oo ku aadan khasaaraha ka dhashay duqeymaha mana jirto wax jawaaba oo kasoo baxday ururka xamaas iyo sheegashada dowladda wadankaasi israa'el ama yuhuudda weerarkan dhanka cirka ah ee laga fuliyay ayaa wuxuu imaanayaa maalin kadib markii militariga ee ku sugnay magaalada jenin ee daanta galbeed iyagu saddex qofood oo shacaba ay ku dileen halka toban qofi toban qof oo kalena dhaawacyo ay kasoo gaarsiiyeen ururka ama dowladda wadanka israa'el ama yuhuudda ayaa duqeymo kala duwan waxay ka fulisaa gudaha dhulka falastiin duqeymahaasi waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac isugu jira inta ugu badanna waxaa waxyeelo ay kasoo gaartaa dadka shacabka ah guud ahaan warkii duhur aada raadiyaha dalsan duhurnimaad kala socoteenna waa naga inta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel